wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland ayaa kulan magaalada garowe kula qaadatay xubno ka socday jaamacadaha puntland kaasi oo looga hadlayay hirgelinta xeelka tacliinta sare ee puntland kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay xubno ka socday bahda waxbarashada waxgarad iyo mas-uuliyiin kale sihayaha xilka agaasimaha waaxda tacliinta sare ee puntland cabdiraxmaan jaamac faarax ayaa kulanka faahfaahin ka bixiyey waxaa maantay howlka wasaaradda wasaaradda waxbarashada puntland ka dhacay shir muhiim ah shirkaas oo lagu gorfeynayay maadaama xeerka tacliinta sare uu kusoo baxay faafinta rasmiga ah waxaa shir weyn ku yeeshay bahda jaamacadaha puntland iyo wasaaradda waxbarashada uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland shirka waxaan ku gorfeyna maantay oo aanu tala wadaag iyo wadatashi aanu kaga yeelanay sidii loo hirgelin lahaa xeerka tacliinta xeerka wax ka beddelka tacliinta sare iyo sidii loogu dhaqi lahaa jaamacadaha puntland xeerkan oo runtii waxa uu foka saarayaa dhanka tayada sidoo kale wuxuu xeerkani ujeedooyinkiisu ay tahay in la helo guddi sare oo guddi dowladeed oo haga waxbarashada sare ee puntland xeerka ayaanu sidoo kale maanta si fiican waxaanu iska weydiinay waxyaalo badan oo la xiriira waxbarashada waxaanu iska weydiinay sidii loo hirgelin lahaa guddiga tacliinta sare waxaanu iska waxweydiinay ama aanu ka wada hadalnay sidii loo soo dhoweyn lahaa guddigaasi looguna fudeyn lahaa shaqooyinka la xiriira hagaajinta iyo dib u habeynta bahda tacliinta sare kulanka ayaa door ka qaadanaya horumarinta waxbarashada deegaanada iyo degmooyinka puntland kuwaasi oo loo sameynayo xeerar muhiim ah